sanadkii labadii kun waxay ahayd markii ay soo bilaabatay dib u yegleelidda dowladnimadii ee burburtay ee soomaaliya degmada carta ee dalka jabuuti ayaa waxa ay soo lagu soo dhisay dowlad golo shacabo oo isla carto lagu dhaariyey oo ay xildhibaanadiisu doorteen toddobiyo toban sano kadib madaxweynihii hore ee dowladdaasi mudane cabdiqaasim salaad xasan ayaa dib u eegaya marxaladihii dalka uu soo maray wariyaheenna magaalada qaahire xuseen cismaan saxnuun ayaana gurigiisa ku booqday cabdiqaasim salaad xasan wuxuuna ugu horreyntii weydiinayaa waxaa is hortaagay dowladdiisa iyo wixii ka dambeeyey
bismillahi raxmaan raxiim marka u horeysa waan salaamaya idaacadda marka ku xigta dowladdu inay guulaysato ayada iyo dowladihii ka dambeeyeyba waxaa hortaagnaa waxaa weeye dhibaatadii dalku soo maray dagaalkii ahliga ahaa iska soo horjeedka dadku iska soo horjeeday dowladnimadii burburtay soo celinteeda oo aan arrin hawl yar ahayn ha yeeshee haddana inkastay sidaas tahay laga bilaabo dowladdii anigu aan muxuu ahay ka noqday madaxweynaha waxaa faa'iidooyinka ugu waaweyn ay ahaayeen qarankii soomaaliyeed magaciisii iyo calankiisiina in adduunka meel walba qaramada midoobay aan ka taagnay oon anigu ka khudbeeyey ee dal jira iyo dad jirana aan noqonay dabadeedna la ictiraafsan yahay oo safaaradaha adduunku ay ictiraafsan yihiin iyo dowladaha adduunkuba sidaasna waxay ahayd dhinaca fiican dhinaca kalena wuxuu ahaa dhinacaas ah qadablayaal dagaal oo dowladdii ka soo horjeeday inay walwalba dhibaato keenayeen ha yeeshee akhirkii kuwaasna waa socdeen dabadeedna dowlado kale ayaa soo baxay haatanna waxaan rajaynaynaa in xaaladdu isbeddel dhaco oo dalka iyo dadkuba degaan doctor cabdiqaasim salaad xasan sida aad la socoto siyaasiyiinta soomaalida iyo koox kasta oo marka ay qabato xukunka waxaa ku adag in ay ku guulaysato dib u soo celinta qarankii soomaaliya xeeldeerayaashu waxay isweydiinayaan maxaa ugu wacan baa la dhihi karaa oo hortaagan ummadda soomaaliyeed inay dib ay u yag yeesho ama ay dib u dhisato dowladnimadeedii ummadda soomaaliyeed qarannimadeedii waa soo noqotay waaniga kuu sheegay waxaan ku yidhi qaranka caalamka oo dhan caalankii waa ka taagan yahay adiga qaramada midoobe hadday tahay ishef hadday tahay meel kastay tahayba dalka gudihiisa markii la joogana haba ahaata dowlad goboleedye sidii hore dalku ma aha qadowlayaal dagaal kama taliyaane waxaa ka taliya dad muxuu ahaaye siyaasiyiin u badan xaaladuna sidii hore ma aha ha yeeshee weli boqolkiiba boqol lama gaarin haddii dalalka dagaalku ka dhacaana mudday qaadataa mar walba in uu dalku meeshii la rabay gaaro waxaan ka hadlayaa hay-adaha dowladda ee kala duwan qarannimada marka halbeeg la saarayo ilaa iyo hadda dalka soomaaliya uma dhisna hay-adaha dowladnimada wixii ka dambeeyey dowladdii siyaad bara ma aysan soo marin dowladu wada xukunta dalka guud ahaan marka arrimahaasi sidee ayaa lagu heli karaa isleeda adigoo soo koobaya waxa weeya de taas waxaa keenihaya burburkii dhacay ayaa keenihaya hay-adihii sidii la rabay si ay ku noqdaan waktay qaadataa dalku markii uu xorriyada qaatay lixdamaadkii ilaa dowladdii maxamed siyaad barre ayaa lasoo dhisahayay muddo badan ayay kusoo qaadatay in wax walba la yegleelo dabadeedna waa burburtay burburkii markuu dhacayna wax allaale wixii dalku haystay ayaa burburay oo qarannimada astaanta u ahaa haatanna muddo markii aan anagu qabana xukunka ilaa maantana waa soo socotay arrintu waxaanaan rajaynaynaa inay dhaba fiican ku socoto dadweynuhuna inta dagaalkii iyo qabyaaladii iyo wixii ka soo noqdo qarannimadooda iyo dowladnimadooda inay usoo laabtaan oo dowladooda la shaqeeyaan wixii qaladoo ay gashana ay ka saxaan wixii wanaagsanna ay soo dhoweeyaan dhinaca kale ma moodaa madaxda haatan hogaaminaysa dowladda federaalk soomaaliya maxamed cabdilaahi farmaajo iyo ra-iisul wasaare khayre inay wajahayaan caqabadihii ay wajaheen dowladdaada iyo dowladihii kumeel gaarka ee kaa dambeeyey kullay caqabadu waa jirayaan ma aha caqabadihii anagu aan wajahayna wajihi maayaan oo dee warwooradii anagu berigii aan joogay dalka gobol gobol gobolka xamar dhinac dhinac u xukumaya ama qabaa'ilka ahaa maanta ma jiraan dalkiina dowlad goboleedyo meelaha iyo dowladda dhexe oo caasimadiya weeye laba isma laha marka ha yeeshee dhibaata waa jiraysaa kollay mucaarad waa jiraya taa kuwa baarlamaanka ku jira ama kuwa sanadka ku jira ayaa mucaarad noqonaya mucaaradkana lama diidane waxaa la rabaa mucaaradku inuu yahay mucaarad xaq ah oo wax fiican ku hadlaya oo waxa jira oo dhibaatada sheegahayo ole waxaas ha la toosiyo haddaan la toosinna mucaarad ayaan ku noqonayna mucaarad saas u samaynaya oo asaga laftiisa dhismaha dalka raba inuu ka qayb qaato ayaa la rabaa inuu noqdo mucaaradku lama rabo mucaarad inuu dalku baaboo ama dawladdu dhacdo shaqadiisu tahay marka waxaan rajaynaynaa gacmaha inta la isqabsado sida ay haatan tahay arrintu si kasii fiican haddana inay noqoto dalkuna uu sidaas ku dhismo dadweynuhuna ay wixii qaladahoo jira oo dawladda ka jirana ay u sheegaan oo si cadaalada ama si waxgarada dhaba fiican inta loo maro loo sheego layiraa qaladaadkaasaa jira laga baxo dawladduna ay dadkeeda xurmayso soo dhaweyso la tashato ayaan rajeynaya ugu dambayn waxaan jeclaan lahaa doctor cabdiqaasim salaad xasan inaan ku weydiiyo sidee ayay soomaalida ay ku heli karaan dowlad ay hay-adaheeda ay u dhamaystiran yihiin xilli ay joogaan ciidamada amisom islamarkaasina dalka ay ka jiraan waxaa loogu yeero dowlad goboleedyada ama nidaamka soomaalida ay qaateen ee federaalka dee nidaamkan federaalka ahu waa jiraa adduunka inkastoo annagu aanan soo marin haatanna goboladii kolley maamul bay leeyihiin maamulkaasuna wuxuu qaban karayo waa qabtaa marka waxaan shaki lahayn in haddii si fiican laysu afkarto oo maamul goboleedyadu dowladooda ay la shaqeeyaan inaan ka baxayno wax kastoo dhibaataana haystana inaan ka baxayno dalkuna dal midaysan uu noqonahayo markaasna haddii ala yidhaaho khayraadka dalka ku jira oo batroolku ugu weyn yahay sida la sheegay in la qaybsado oo soomaaliya ay dal barwaaqaa oo nabada noqoto ayaan rajeynayna marka si taasu ku timaadana sida aan aniguma maa walba iyo hameen walba ilaahay u baryahayo ilaahay ha loo baryo marka hore alla ha la baryo ilaahay ha loo soo noqdo hana laysu tanaasulo ha lays xurmeeyo dowladduna dadka ha xurmayso dadkuna dowladda ha xurmeeyo cadaaladna ha lagu dhaho yaan cadaalad daro lagu dhigin iyo qabyaalad toona